بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وحن كده حجرني في سورة يوسف وحن سوء أرجني نبي الله يوسف امتحانات في أصامري qaybtii noogu dambaysay oon hadda ku jirnay waxay ahayd fitnadii haweenka markii uu ka cabsaday inuu fitnadaa ku dhaco inuu rabbi subxaanahu wa tacaala weydiistay yacnii siduu uga sarfin lahaa oo weliba xabsiga inuu door biday intuu zino uu ku dhici lahaa iyo macaasi xabsigii inuu galay oo la xiray isagoo beri ah si ay ayaga saaxadooda u beri yeelaan oo ninkii casiiska ahaa iyo gurigiisii guri nadiifa ay uga dhigaan eeddana nebiyullaahi yuusuf ay raaciyaan ayay u xireen waxaan soo aragnay markii xabsiga uu galay inuu la kulmay xabsiga laba nin laba dhallinyaraa inuu xabsiga kula kulmay oo xabsiga ay la galeen labadoodii marka ru'yo inay arkeen riyadii ay ku riyoodeen nin walbaba waatuu u xikaayooday oo u sheegay ru'yadii intuusan ka jawaabin yacnii istiftaabay weydiiyeen jawaabay weydiiyeen nooga warran bay yidhaaheen intii uusan ka jawaabin ayuu maaragtay u sharxay inuu uu istusay inuu nin muslima yahay inuu shirki uusan ku jirin oo ka beri yahay sababaha ilaahay uu ku baray yacni ta'wiilu ru'ya wa tacbiiruha ru'yada tafsiirkeeda waxyaalaha uu ku helay waxaaba ka mid ah yacni inuu ahaa inuu nacay diinulkufriga dadka kufaarta diintoodii inuu nacay oo allah yowmal aakhare aan rumaysnayn diintii ambiyadii ilaahay nabiyullaahi ibraahiim nabiyullaahi isxaaq nabiyullaahi yacquub diinkoodii oo diinu tawxiid ahaa inuu qabsaday buu soo sheegay marka weli tafsiirkii ru'yada lama gaarin yacni wuxuu rabaa inuu u sharxo yacni dadkaas maadaama fursad uu haysto xabsiga ku jiro inuu tawxiidka ka dhaadhiciyo oo xaqa uu sheego oo allah keliya inuu cibaadada leeyahay uu baro ayuu rabaa yaa saaxibayi sijni yacni labadaydii saaxiib oo xabsiga dhexdiisa aan saaxiibka ku ahaynow a arbaabun rabbiyaal aaliha ilaahyaal oo mutafariquuna kala tagtagsan oo kala duduwan oo tiro badan miya khayrun wanaag badan am amase allah allaahu allah baa wanaag badan oo khayr badan cibaadadiisa in la caabudo allihii alwaaxidu keligii ahaa allihii alqahaaru khasbinta badnaayo wuxuu raba addoommadiisa ku fulinayay makaasaa khayr badan mise aalihada idinka aada caabudaan ee kala tagtagsan ayaa maaragtay cibaadadoodu ay khayr badan tahay su-aal ahaantaasuu u weydiiyey yacni wuxuu rabaa inuu tuso waxa ay caabudayaan inay wax kala duwan oo mutafaraariq oo dhexdooda ku jiro khalqi kala duwan inay yihiin marka sidaas uu oranaya yaa saaxibayi sijni yani halkan waxaa la yidhaahdaa waxay la mid tahay adigoo yidhi yaa saaxibaya fi sijni adoo yidhoo kala war yacni labadaydii saaxiib oo xabsiga dhexdiisa igu saaxiibka ahaa leanna xabsigaana ku kulmeena saaxiibku noqday waxayna la mid tahay leeyihiin cibaaradan oo kaleeto waxay la mid tahay adigoo yidhoo kale yacni qofka habeenkii waxado oo tuugga oo habeenadii habeen habeenkii dadka maarata xoolahooda xadaay adoo yidhoo kale yaa saariqa alleyla yacni habeenkii midka xada habeenka lama xado cibaaradaasoo kale la mid tahay habeen miyaa la xadi karaa marka yaa saariqu fi leylati oo kaleeto bay la mid tahay leeyihin kan habeenkii dhexdiisa waxadow marka taasoo kale bay la mid taho yaa saaxibaya fi sijni adoo yidoo kale w labadeydii saaxiib oo xabsiga dhexdiisa saaxiibka iigu ahaayo markuu nidahaas uu saa u jeediyey ayuu haddana wuxuu la qaabilay inuu iimaankii iyo tawxiidka ugu yeeray cibaadat ullahi waxdahu a arbaabun ma rabbiyaalo arbaab waa jamcu rabbin rabbina waa almacbuudu baa loo jeeda alrabbu almacbuud axadka la caabudo rabbiyaal oo aalilaahyaal ah aalihadaasoo mutafariquuna kuwo kala tagtagsan ah yani waxay u jeedaan aaliha mutafariqada qaar dhagax bay caabudaan qaar geeda qaar geedabay caabudayaan qaar malaa'igtay caabudayaan qaar dad dhintay oo bani aadam dhintay oo amwaadabay caabudayaan sidaasay marka mutafariqiin u yihiin aaliho oo mutafariqiinoo kala tagtagsanoo kala duduwan islamarkaasna aan wax dur iyo nafci ay leeyihiin aanan jirin bal ayadaba daciifo oo taag daran miya khayrun khayr badan oo wanaag badan am amase allaahu allah baa khayr khayr badan oo wanaag badan allihii alwaaxidu keligii ahaa yacni waaxidun fii daati wa waaxidun fii sifaati wa waaxidun fii afcaali allihii waaxidka ahaayo yacni daatadiisa keliga ku ahaa oo daatadiisa wax shaabahaya aysan jirin allihii tilmaamaha uu lahaa la goonida ah oo qalbiga sifaatkiisoo kale aynan lahayn allihii afcaasha uu samaynaya la goonida ahaa allahaas miyaa khayr badan oo sifaatulkamaal oo dhan leh yani allihii alwaaxidu keligii ah alqahaaru weliba haddana khasbinta badnaayo shay kasta kulligii yani oo u dulloobay licizihi wa jalaalihi wa sultaani allah weyninkiisii cadamadiisa ay shay kasta kulliga u dulaysan yahay waa alla qahaara wuxuu doonana khalqigiisa ku fuliyo wy maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun wuxuu rabbi doono unbaa socdo wuxuuse rabbi doonina ma ahaanayaan mana dhacayaan marka ma'aalihadaas oo aad kala kala duduwanoo ducafada ahoo taagta lahayn cibaadadooda miyaa khayr badan mise tii allah jawaabtu waxaa waa tan ilaahay baa khayr badan cibaadada ilaahay baa xaq ah oo sugan cibaadada maaragtay oo oo maxaa la yidhaha aalihadaasna waa cibaada baatila weeyaan markaasuu cibaadada ay caabudaan yacni aalihada ay caabudayaan xujo lagu caabudaa inaynan lahayn ayuu ishaaraya maa tacbuduuna min duunihi ilaa asmaa'an samaytumuuha antum wa aabaa'ukum maa tacbuduuna ma caabudaysaan min duunihi ay min duuni illaahi alla waxa ka soo haray waxaan alla ahayn waxaad caabudaan yani ma aha waxaad caabudaysaan ilaa asmaa'an magacyo mooye magacyadaasoo samaytumuuha idinka aad magacowdeenoo aaliha aad ka dhigateen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiinna ayaad aalihatan ku magacowdeeno ilaahyaal inay yihiin idinkaa u baxsateen maa anzala allaahu aalihadaasoo maa anzala allaahu alla uusan u soo dejinin bihaa ilaahyaashaasi macbuud macbuudaadka aad caabudaysaan min sultaanin wax xujaan uusan rabbi usoo dejinin xujo lagu caabudo aynan lahayn yacni aalihadaas weeyaan waxaad caabudaysaan in ilxukmu xukumkii ma ahaanin ilaa lilaahi alla mooye axad kalooma ahaanin xukumka cibaadada iyo diinka iyo tashriica iyo taxliilka iyo taxriimka allah mooye cid kale uma ahaanin weeyaan amara allah wuxuu faray mar hadduu asaga xukumka leeyahay anlaa tacbuduu inaadnan caabudin ilaa iyaah asaga mooye axad kale inaadnan caabudin ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala addoommadiisa amray cibaadadaas baana rabbi u abuuray subxaanahu wa tacaala dalika yacni kaa la soo sheegay oo ah takhsiisu alcibaadati cala allah cibaadada in ilaahay keliya lagu gooni yeelo oon cid axad kaleeta lala wadaajinin addiinu diinkii wey diinkii alqayimu ay almustaqiimu ee toosnaa weeyaan diinka toosan waa in ilaahay cibaadada lagu khasiso oo alla keliya la waxido weeyaan walaakinase akara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuuna ma oga arrinkaasi arrintaa ma oga way ka jaahil yihiin sidaa darteed bay allah shirki iyo wadaagsi ay u samaynayaan weeyaan wuxuu tasfiihinayaa nabiyullaahi yuusuf wuxuu rabaa inuu cibaadadooda cibaada baatila ay tahay uu tuso aalihada ay caabudayaanna inaynan wax xujaa oo cibaado ay ku mutaysteen aysan lahayn bal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuba maaragtay qur-aanka ku sheegay in cibaado yani xujo ay yeeshaan iska daayey nahyi baa ku soo arooray oo cibaadadooda inay baatil tahay rabbi uu tilmaamayo weyaan marka dad waxaana xujo haysan ayaad caabudaan walidaalika jamaal diin alqaasimi raximahullahu markuu soo guurinayo kitaabkiisa mas'aladan aalihada ay caabudaan oo iska magacowdaan wuxuu leeyahay reer masar waxay ahaayeen fa kaanuu yasjuduuna lishamsi masar dadkii jooga wakhtigii yuusuf waxay caabudi jireen qoraxday u sujuudi jireen walilqamari dayaxay u sujuudi jireen والنجوم حدقه سجود جري والأشخاص البشرية بني آدم قيبة كمدة أي سجود جرين عابد جري والحيوانات حيوانات عابد جري حتى الهوام أوليه عيان كليه عيان كهوام ليه وكوا اسمه مركز ويري وأدنى حشرات الأرض حشرات كانوا كوا كثير يروى وهم كثير يروى كوا اللي تحت ويعابد جرين ويا مركز dad noocaasa oo cibaadadooda ay noocaas tahay yani buu tilmaamayaa waxay caabudaan inaysan wax xujo lagu caabudo aynan lahayn cibaadadoodana aynan saxiix ahayn maa tacbuduuna ma caabudaysaan min duunihi alla sokadii ilaa asmaa'an magacyo mooye samaytumuuha idinka aad magacaabateenoo yani ku magacaabateen aaliha inay yihiin ilaahyaal inay yihiin antum idinka iyo aabaa'ukum aabbayaashiin iyo awowayaashiin yaa loo jeedaa bimacnaa يعني waxa loo jeedaa talaqaha khalafukum an salafikum wa mujarrad taqlid wa abayashina kaso gaarteen ayagoo dhagxaantaan iyo geedahan iyo maarta amwaadi waxa la midka bariyayo caabuday yaa soo gaartay markaas sidoo ku qaado laakiin wax kale xujo aad u haysaan taqliidkaas maahane iyo dayashada mooye ma jiro weeyaan ma anzal allah allah uma una soo dejinin biha yani alihadaati min sultaanin wa xujaa oo rabbi uu soo dejiyay oo cibaadadooda inay sax tahay muujinayo lama arko bal inay cibaadadooda baatil tahay ba xujo loo hayaa weeyaan in alxukmu ila lilah xukumku ma aha yani xukumka cid oo u ahaaday lama arko ila lilaahi alla mooye allah mooye axad kale oo xukumka iska lihi lama arko wey yani intan waa tii naafiyada ahayd wey ay ma alxukmu ila lilah waxaa loo jeedaa xukumkani alcibaadatu waddiinu ayaa loo jeedaa diinkaas oo maaragtay ilaahay oo rusushiisa u soo dhiibay inuu rabbi keliya cibaadada leeyahay xukumka kaasaa loo jeedaa maxaa yeelay koonkaas tasarrufkiisa isagaa iskale ilaahay isagaa maamulkiisa iskale isagaa macbuudka ah isagaa wax amro isagaa wax reebo oo wax manciyo asagaa yidhaahda waxaan waa bannaan yihiin allah waxaan bannaanayna asagaa noo cadeeyo yidhaha hada yajuuzu hada laa yajuuzu kan waa bannaan yahay kana ma bannaana cid kaloo iskale ma jirto weeyaan asaga ayaa iskale tashriicu sharaa'ic shariicada in la jideeyo diin in dadka loo jideeyo dhaqan in loo jideeyaa allah baa iskale weeyaan marka koonkan tasarrufkiisa uu leeyahay maxaa yeelay isagaa melik iyo boqor ka ah weeyaan marka in ilxukmu أي ما الحكم في أمر العبادة والدين إلا لله لأنه المالك يعني وحوي أمر كعبادة لأمره دين كأي طريقة لأمره الله ما يعدك رأسك المجر محايا لكم كان أسأل أبورتي خلقك كجر كل تحذر كل نولنا الله لا أبوري مرك إن الحكم إلا لله قف أرنكره كانوا بنايه كانما بناه كانوا حرام كانوا حلال ومن عند نفسه كثر من كره مجره حدو سميان وباطل ويوحو سميستي مركا شرعي إلهي أرتقى أي أسكلة وحن عبادة وعبادة صحيحة tanna waa cibaada baatila ilaahay baa maaragtay jideeyo kitaabkiisa iyo rusushiisa noogu soo dhiibay kutubtiisana noogu caddeeyo wey marka mar hadduu ilaahay xukunka leeyahay alamru asaga uu iska leeyahay amara an laa tacbuduu ilaa iyaah amara wuxuu faray rabbi subxaana wa tacaala anlaa tacbuduu inaadnan caabudin ilaa iyaah asaga mooye axad kale inaadnan caabudin allah subxaana wa tacaala cibaadada inay keligii ku gooni tahay oo cid kale aan lala wadaajin karin ayuu rabbi subxaana wa tacaala amray weya amara an laa tacbuduu ilaa iyaah maxaa yeelay yani cibaadada sideedaba waxaa la yidhaahdaa waa yani alcibaadatu waxay yidhaahdaan wa gaayatu altadalluli waalkhuduuc qofka ilaahay u dulloobo oo yani u khuduuco ayaa loo jeedaa gaayadeeda iyo yoolkeeda in ilaahay la siiyo keligeed weeyaan marka ma yeelan karo cibaadada noocaasa ilaa man lahu gaayatu alcadama qof iska leh weynin qof leh mooye cadamo iyo jalaal qof leh mooye qof kale oo yeelan karaahi ma jiro weeyaan marka cibaadadu waa muqtasatun billaahi subxaana wa tacaala allah keliyaha ay ku gooni tahay cibaadadana dee macnaheeda in badana ka soo hadalnay macna alcibaada yani waxaa la yidhaahdaa yani ismun jaamicun likulli maa yuxibuku allah wayardaa min alaqwaali waalafcaali aldaahirati waalbaatina waa magac kulminayo wax kastoo ilaahay raadi uu ka yahay oo allah uu jecel yahay ficil la sameeye ha noqdo yani maaragtay qowl lagu hadlaa lagu dhawaaqa ha noqdo mid muuqda ha noqdo mid qarsoono qalbiga laga sheegaa ha noqdee waxa weeye allah baa iskale subxaana wa tacaala cid la wadaagto cibaadadaas macnahaas waasaca leh ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala hadday tahay tashriica hadday tahay maaragtay yani amarka iyo nahyiga haddii ay tahay baryada iyo tawakulka haddii ay tahay maaragtay khashyada iyo yani alkhashyatu maca ataciim cabsida ilaahay laga baqo haddii ay tahay wax kasta kulligii magangalka iyo maaragtay maxaa la yidhahdaa gargaar weydiisiga waxaasoo dhan ilahay baa iskale nadarka ilaahay baa laga gala waxaasoo dhan dabxiga iyo gawraca waxaasoo dhan cibaadada macnaheeda u kulminaya sida sujuuda u leeyahay arrimahaas oo dhanna rabbi u leeyahay wey marka amara an laa tacbuduu ilaa iyaah waana cibaadada annaga naloo abuurayba wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun allah sidaasuu leeyahay waa ka naloo abuurayba inaan rabbi keliya waxidno oon cibaadada ku khasisno naloo abuuray weya dalika addiinu lqayimu dalika ishaarada marka waxaan u celinaynaa taksiisu lcibaadati lilah cibaadada oo ilaahay lagu gooni yeelo ayaan ishaaradaas u celinaynaa daalika ay taksiisu alcibaadati lilaahi cibaadada allah lagu gooni yeelaayo addiinu alqayimu diinka toosnaanta badani oo khayr oo dhan ku gaarsiinaya waa asaga weeyaan macnaha qofka markuu ilaahay waxido oo rabbigiisa uu ka dambeeyo khayr oo idil ayay gaarsiinaysaa shar oo idilna way ka reebaysaa weyaan diinkaas wuu ka reebayaa wey marka diinkaas oo khilaafsan wax alla wixii adyaanta baatilada ahoo aan mustaqiimada ahayn khilaafsan waa kaa weeyaan in ilaahay keliya la caabudo diinka mustaqiimka waa kaa weeyaan walaakinase akara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuuna arrinkaasi ma garanayaan inuu tawxiidku yahay addiinu alxaqu almustaqiimu diinka xaqa inuu yahay الصراط المستقيم inuu yahay ma garanayaan walidaalika ay akaruhum dadka badankood ay mushrikiin u noqdeen weeyaan jahligaas dartii ayay mushrikiin ku noqdeen weeyaan sida allahba uu leeyahay suuraddeenna aan ku arki doono wamaa akaru nnaasi walow xarasta bimuminiin dadka badankood aadba iimaanka kula dadaashid nabiyullaahi maxamedo dad ilaahay rumeeye ma aha weeyaan rabbigooda ma rumaynayaan markaan ayuu nabiyullaahi yuusuf wuxuu bilaabayaa ru'yadii labadii nin inuu u fasira buu marka bilaabaya wuxuu leeyahay yaa saaxibay sijni yaa saaxibaya labadaydii saaxiib oo fi sijni xabsiga iigu saaxiibka ahaayo amaa axadukumaa yani midkiin idinka mid idinka mid ihi fayasqii rabbahu yani sayidkiisa ayuu waraabini khamran khamro ayuu waraabinaya وأما الآخر كان كلنا فيصلب إن كل الدلو ayaa tiir lagu xirayaa wey waa la salbinaya markii tiirka lagu xiraahi fata'kulu اطayru shimbirtii ayaa cuni min ra'sihi madaxiisa ayay wax ka cunaysaa hilibkii iyo yani baruurta ku jirta ayay cunayaa weeyaan qudiya alamru aladii fiihi tastafiyaan qudiya waa la xukumay oo waa la faaruqay alamru amarkii alladii amarkii tastaftiyaani aada jawaab weydiinayseen fiihi ay canhu xaggiisa aada jawaabta ka weydiinayseen shaygii aada amarkii jawaabta aada iga weydiisateen waa la xukumay ilaahay baa hore waa shay ilaahay hore u qadaray wey waa arrin qadarano siduu rabbi u qadaray ayuu u dhacayaa weyaan markii nabiyullaahi yuusuf yani calayhi salaatu wasalaam oo u sharxay tawxiidka u sharxay oo yani inuu meel ka soo jeedo bayt nubuwa inuu ka soo jeedo oo u caddeeyey ayuu marka ru'yadooda u fasiray tafsiirkii ru'yada ayuu markaasi galay weeyaan marka labadooda wuxuu ku sheegay laanna labadooda waxay yidhaahdeen midka ugu horreeyey wuxuu yidhi waxaan arka anigoo cinab miirayo kamro ka dhigayo kan kalena wuxuu yidhi anigoo kinis madaxa ku sido oo ay cunayso shimbiro cunayso ayaan ku riyooday bay dhaheen kaasuu yidhi labadaasay ah labadiibu marka jawaabtoodii bixiyey wuxuu yidhi midkiin fayasqii rabbahu khamra amaa axadukumaa idinka mid idinka midihi labadiinna mid ka midihi fayasqii rabbahu khamra rabbiga halkan waxaa loo jeeda macnaa sayid waa fayasqii rabbahu sayidkiisii ninkii madaxda u ahaaye boqorkii ahaa ayuu waraabinaya khamran khamra buu waraabinaya yani intuu cinabkii u miiro ayuu khamro yani xabsiguu ka bixi waana u shaqaynayaa wey wuu sii noolaanayaa weeyaan waa kii arkay yidhi markii hore anoo cinab miiraya baan arkay yidhi weeyaan walidaalika ayuu maaragtay ibnu kaiir oo kale wuxuu leeyahay amaa axadukumaa buu yii hebel ma dhihin fartana kuma fiiqin wuxuu uleeyahay sababtaasi ma uunan cayinin lianlaa yaxzana daalika kaa kale inuusan maaragtay ka murugoonin daraaddeed buu midkaan u ibhaamiye magacausan u cayin hebelow adiga boqorkaad waraabini ma dhihin mid idinka idinka midihi waxaa weeye boqorkabuu maaragtay khamrada u samaynaya oo waraabinaya weya hadalkaasu ku yidhi wa ama alaaakharu midka kale fa yuslabu ay fa yuqtalu wa yucallaqu calaa khashaba salbiga waxaa la yidhaha qofka markii la dilo dabadeed tiirka lagu xiraa la yidhaahda waa la xiriyo markii la dilo baa waxaa lagu xiraya tiir baa lagu xiraya weya markaasaa fata'kulu atayru shimbirtii haadii ayaa waxay cuni min ra'sihi xaggi madaxiisa min laxmi ra'sihi wa shaxmigii bay wax ka cunaysaa weya madaxiisa hilibkiisa iyo baruurtu madaxa leeyahay ayay wax ka cunaysaa hadalkaas marka yani waxay leeyihiin culummadu waxa yani maaragtay wuxuu tusinayaa ninkaa marka la dilo inaanan qabri lagu aasaynin oo la asturaynin bal yani tiirkaa loo dayn doono ilaa shimbirtu iyo haaddu ay cunto hadalkaasuu tusinaya wey sidaas ayuu u sheegay markaasuu nabiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi qudiya alamru aladii fiihi tastafiyaan hadalkii aad jawaabta iga weydiiseen waa arrin la xukumay marka hadalkan yani waxay leeyihiin culammadu waxay leeyihiin cabdullaahi mascuud oo kale bay ka soo guuriyaan ayagu markay sheegteen ru'yadii oo riyadii u fasiray ayaa riyadii tafsiirkeedii markuu siiyeyba waxay yidhaahdeen maa ra'aynaa shay-an qaarkood baa wuxuu yidhi war waxa riyadaa sheegaysa maba aan arkin yani hebel waa la dilayaayo maarata shimbir baa haadba madaxa ka cuni ayuu wuxuu leeyahay riyaba maba ana arag waxa jiraba maba ahayntay markuu hadalkaa ka murmabu wuxuu yidhi qudiya alamru aladii fiihi tastaftiyaan hadalka taasaa keentay bay odhanaya qudiya alamru arrinkii waa la xukumay alladii amarkii fiihi ay canhu xaggiisa tastaftiyaani jawaabta aad ka dalbayseen yani alistiftaa waxaa la yidhahdaa yani markaad tidhahda fulaanun istaftaahu istaftaa fulaanan hebel buu jawaab weydiiyey idaa alaba minhu bayaana xukmi shayin sa'alahu canhu mima ashkala calayhi bay dhaha wixii adiga shak iyo ishkaal kaa galay caddayntooda inaad weydiisato weydiintaasaa istiftaa la yidhaahda kii aad jawaabta i weydiisateen oo inaa idiin caddeeyo aad doonayseen waa la xukumay marka fiihidaana bimacnaa canhu oo kale fiidood macnaa can bay odhanayaan قضي الأمر أركي بالحكمي الذي أمركي تستفتيان الجواب ويدينيسن إلا بين جواب أدربتين فيه أي عنه حق سليمك من جوابه أي ماركتي حبلك يعني أركى صواب الحكمين إلهي حق سكو حكمين يا أيوه marka shay xuguma ayaa la tusay oo sidaasaan yaani idinku sheegay qadarka Ilaahay inuu yahay inta markuu uu nabiyulaahi Yuusuf jawaabti uu siiyay ayuu wuxuu la hadlay yaani ninkii uu ogaaday inuu badbaadayo waan xabsiga inuu ka baxayo aanan dhimanaynin uu ogaaday buu marka la dardaaray oo fariin fartay وقال النبي الله يوسف وحيري للذي منك وحكيرك ظن أي علم أو أغادي أنه إسه ناج متبدادي إنه يهي ومنهما لبدي بل يرضى أحكمده أي وحكيري اذكرني إشاك وصفتي إذا يشأنك إيجا حالك إيجا شاك حص وحاد مشاكتا عند ربك أي عند سيدك boqorkaaga sayidkaaga marka u tagto agtiisa shaanigayga iyo xaalkayga ku sheeg oo ah inaan dulmi ku xabisanahay oo anigoo beri ah halkaa aan ku xidhanahay u sharax fariintii markuu faray ninkii marka uu ka baxay xabsigii wuu yani wuxuu u tegey maaragtay boqorkii baa shaqadii siiyey markaasu wuxuu noqday maaragtay inuu cinabka u miiro khamradii iyo saaqil saaqil malik buu noqday ninkii waraabin lahaa buu noqday hadalkaasoo dhan qur-aanka waa iska goynaya oo iska cadkeeya laakiin siyaaqa laga fahmaya faansaahu shaytaanu dikra rabbihi faansaahu shaytaanu shaydaankii baa halmaamiyey halmaamsiiyey ninkii dikra rabbihi ay dikrahu rabbahu yacni sha'niga yuusuf sheegistiisii oo sayidkiisa uu sheego boqorkii inuu fariintii gaarsiiyo shaydaan baa halmaamsiiyey markuu halmaamsiye ninkii waa tagay boqorkiiba u shaqeeyey waana iska aamusay shaydaan baa halmaamsiye waaba maba xusuusanba fariintii lasoo faray falabita fi sijni falabita wuu nagaaday yuusuf fi sijni xabsiga dhexdiisa wuxuu ku nagaaday bidca siniina sanado dhowr ah ayuu ku nagaaday weeyaan dhowr sano ayuu xabsiga ku dhex jiray oo ku baaqi noqday arrintaas marka hadalkaan oo nabiyullaahi yuusuf fariinta ninkan uu fartay yacni waxay leeyihiin culummada si daahira meeshii oo la fadhiyo ma una ku dhihine si qarsoodiyo ninkan ugu sheegay maadaama shalayba magacooda uu ibhaamiyey labadanin markuu u fasirayey hadalkoodi hebel iyo hebel ma uunan odhanin ama adiga iyo adiga ma uunan odhanin midkiin buu yidhi yacni waa badbaadayaayo wuxuu noqonayaa saaqil melig kan kalena waa waa dhimanaya waa la dilayaa ma uunan magacaabin haddii marka uu hadda yidhaahdo liladii danna annahu naajintan asagoo ka soo horjeeda uu noqdo dee wixii shalay uu ka ictiraazayey ayaa hadda maanta ku dhacayaa weeyaan marka waxay leeyihiin si qarsoodi ah ayuu arrintan ugu sheegay yuusuf ninkaana ugu sheegay oosan kan kaleeto uusan ogeyn leanna nin walba wuxuu ka ilaalinaya xusnigiibuu ka ilaalinaya iyo murugtibuu ka ilaalinaya wa qaala nabiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi liladii kii ظن ظن كان هو بمعنى العلم بالي اليقين والعلم بالوجيدا لو وحي بو كوغاد وحا والله قصر يقين انه تو اوغاد انه وسن حتى دمنين او بدباديو ايو اوغاد النبي الله يوسف مركو رياده بسري علم بو لها ويان marka dhannigu waa macna ilmi waa lilladhi ki dhanna aw ogaaday annahu isagu banaaji mid badbaaday inuu yahay oo minhuma labadii wiil oo rooyada aragtay kamidii ayuu wuxuu ku yiri اذكرني عند ربك اذكرني الشاك يعني اذكر شأني وي أرنكيغا إيا سحالكيغا إيا صفادة عن ليا إيا إن ظلم الله يقصر حري بقرك أشيك يعني بقرك لو مجيده عزيز مصر معه عزيز كوان وزير واي نكو قرقي سكون ولاو لكن بقرك مصر ودن كيستيبا لو جيدا بركو ليا يعني عند ربك كذا ومصر ودنكي مارتم قتلين هيبا لو جيدا أساقا إيقو أكشاك inaan madluum ahay oo dulmi la igu soo xiray lacalla inuu ii jilcabaa la arkaa oo markaasa xabsi ka baxee arrintaa iigu sheegay fariintii nabiyullaahi yuusuf oo ninka fartay ninkii wuu halmaamay fa ansaahu shaydaanu shaydaankii baa halmaamsiiyey ninkii dikra rabbihi yacni sheegistii oo yuusuf qisadiisa u sheegi lahaa يعني ما رأيتي شيغيستيدي أي شيطان كهل نمسيه وي ربي سأو شيغي لها وي يعني سيدك سأو شيغي لها وحلو جيلا أي ذكره لسيده ذكر قصة يوسف لسيده قصة يوسف شيغيستيدي وشيغي لها وسيدك سأو شيغي لها شيطان كذا حل نمسيه محايلة شيطان كما كايدي سكمتا حيال النبي إلهي أبيدي سكمتا ويوسف وحور رباه inuu saxabsiga ka dhex bixino waligiis kulliga oo iska xaanadaas iyo xabsigaan shidadan inuu iskaga dhex jiro ayuu sheedaanku doonayaa yuusuf waligiina xabsiga ku dhamaysta buu doonayaa marka sidaa darteed buusan ninkii u halmaamsiiyey weeyaan marka wixii yacni afcaasha xunxunka ayadoo ilaahay subxaana watacaala qadarkeeda uu leeyahay haddana laa yuusabu ila allah ilaahay looma nisbeeyo waxaa loo nisbeeyaa sheedaanka iyo naftaada inaa u nisbaysid weeyaan adoo ilaahay subxaanahu watacaala tanziihii uga dhigay wax aan rabbi xukumin maba dhacaan wax aan rabbi xukumin ma dhacaya laakiin laa yuusabu ilayhi shar sharta ilaahay looma nisbeeyo faansaahu shaydaanu shaydaankii baa wuxuu halmaamsiiyey dikra rabbihi sayidkiisa inuu u sheego warkii fariintii yuusuf shaydaan baa halmaamsiiyey wey falabita wuu nagaaday yuusuf fi sijni xabsigii wuxuu ku nagaaday bidca siniina sanada dhowr ah ayuu ku nagaaday marka bidciga maxaa loo jeedaa albidcu sida maalan yani mujaahid oo kaleeto uu ku fasirayo waxaa la yidhaahdaa albidcu maa bayna alaai ila tisci saddex sano laga bilaabo ilaa sagaal laga gaaro ayaa bidciga la yidhaahdaa weya bidci macnahaasa la yidhaahdaa waa sanado dhowrow saddex sano ayaa ugu yar waxaa ugu badan ilaa sagaal ayuu maaragtay ay culimadu sheegaan laakiin hadda yuusuf wuxuu ku jiray bay leeyihiin bidcigan waa sabca siniin toddoba sano ayuu xabsiga ku jiray toddoba sano ayuu ku dhamaystay maaragtay xabsiga uu ku dhamaystay wahab ibnu munabih waxay ka soo guuriyeen inuu yidhi makata ayuubu fi lbalaa'i sabca wa yuusufu fi sijni sabca yacni ayuub nabiyullaahi ayuub imtixaankii iyo beladii rabbi oo imtixaanay iyo cudurkii iyo dhibaatadii lagu imtixaanay toddoba sano ayuu ku jiray yuusufna xabsiga toddoba sano buu ku jiray hadalladaasay maaragtay salafkii yani dadkoodii hore laga soo wariyaa weeyaan marka falabisa fi sijni xabsiga ayuu ku nagaaday bidca siniina sanado dhowra ayuu maaragtay yuusuf ku nagaada oo toddoba sano loo jeedo weeyaan allah subxaana wa tacaala yacni xabsiga sababtii uga soo bixi lahaa ayuu nabiyullaahi yuusuf sababkeedii siinaya sababka uga soo baxaya waxa weeye yacni ninkii meligii masar ahaa ayaa riyo arkay riyo la yaab labuu arkay riyadaas wuxuu ku arkay sida allah aayadaha noogu sheegi doono toddoba sacaad oo cayilan oo ay cunayaan toddoba sacaadoo caataa toddoba sacaadoo caataaho weyd oo ebera ayaa waxay cunayaan toddobadii buurbuurinaydoo cayilnayday cunayaan wuxuu kaloo arkay toddoba sabuul oo qoyan oo sabuulnimadoodii maaragtay yani xabadooda ay adkaatay oo toddoba sabuul oo qallalan ay liqayaan ay dhunjinayaan ayuu arkay wuu ku wareeray riyadii markuu riyadii ku wareeraybu wuxuu la hadlay madaxdiisiibuu kulmiyey hadday kuwii saxarada ahaa sixirka u samayn jiray kaahiniintii wixii uu culummo u yaqiinay madaxdii iyo wasiiradiisii ayuu kulmiyey markaasuu riyadu la yaabay oo cajab gelisay buu u sheegoo yidhi ii fasira riyadaas baan arkay ayagii marka waxay yidhaahdeen ma garanaya say ku jawaabaan waxay ku tilmaamaan waxaan qarow wey qarow qarowna waxaa ku sheegna ma naqaanay leh qarow inuu iska iska iska qarwey wax lagu sheegi kara male waa iska jasmiyeen waxaysan cilmi u lahaynay jasmiyeen markay arrintii aqoon waayeen ayaa ninkii xabsiga laga soo daayey oo fariinta uu soo fartay nabiyullaahi yuusuf oo boqorka u shaqaynayay ba arrintii markuu ogaaday inay nimankan ka cajiseen ayuu yidhi waxaan aqaanaa nin riyada idiin fasirayo waxay tahay boqorow nin idiin fasirayaan aqaanaaye hala i diro aniga hala ii diro ninkaas anaa jawaab idinkaga keenaya boqorka markaas uu diray ninkan sidaasuu marka nabiyullaahi yuusuf oo ugu tegey nabiyullaahi yuusufna ru'yadii uu usoo fasiray markuu ru'yadii fasiray way cajabgelisa tafsiirka uu saaray nabiyullaahi yuusuf oo la yaabay markaasuu yidhi ninkaa guri xabsiga iga soo saara alla ii keeno yani waxay leeyihiin culummadu waa ludfiga ilaahay bay ka mid tahay siduu ilaahay naxariistiisay ka mid tahay haddii maala markuu boqorku ruyada arkay oo ninkaan yani maarata saaqiga oo maarata khaadimka u ihi intuu ogaado iyadoo aan dadkan loo bandhigin madaxdii o dhan ha loo bandhigin haddii toos yuusuf inta loogu tago oo yuusuf horay ka sheegi lahaa qiimaha hadda ay leedahay ma yeelateen ma yeelateen waqcigeeda iyo meesha ay gaartay ma gaartiin laakiin markay dadkii oo dhan ka cajiseen oo ku kalsoonaayo culammada u yaqaanayo masar ugu sarsareeyeyo saaxir iyo kaahin iyo jinni oo dhan iyo munajim oo dhan oo isku keenay ay aqoon waayeen xataa madaxdiisa waxba ka garan waayeen asaguna oo markaa ruuyadii fasiray waxa weye waqci weyna yeelatay sidaas darteed baa waxay keentay inuu maaragtay xabsiga uu ka soo saaro bal ou maaragtay khazaa'ina misr oo dhan uu gacanta ka saaro arrintaas waa min lutfi illaahi subxaanahu wa tacaala naxariista ilaahay nabiyullahi yuusuf oo u galaday ka mid taha weeyaan وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وقال الملك بقرتي أو مارت مصر ملحظة أوها أيا وحويري إني أنه أرى وحن أركا سبع بق... وحن أركيا سبع بقرات يعني سعاء أو تضبعة أيا أركيا تضبع سعات oo simaanin kuwa cayilan ah buurbuuran oo shilis ah kuwaasoo ya'kuluhunna ay cunayaan oo iyaga la cunayo yaa cunayo sabcun ay toddobo oo maarata sacaad oo cijaafun weyd aho caata ah oo aad u taag daran ay cunayaan waxaan kaloo arkaa wa araa sabca sumbulaatin toddoba sabuulna waan arkaa toddobadaa sabuuloo khudrin doogdoogahoo cagaaran ayaan arkaa kuwaas iyo wa ukhara kuwo kale oo yaabisaatin wa ukhara yacni wa sabca sumbulaatin ukhara weeyaan toddoba sabuul oo kale oo yaabisaatin kuwo qalqallalan ahna waan arkaayoo ru'yadii baan ku arkaa oo markaas yacni hadda wuxuu leeyy wa ukhara yaabisaatin wuxuu iskaga gooyey yacni waxaa looga kaaftoomay sheegistooda in la sheego sabca bakaraatin simaanin ya'kuluhunna sabcun cijaab marka halkan waxaa loo jeedaa yacni wara'aytu sabca sumbulaatin ukhara yaabisaatin yacni yabtalicna sanaabila alkhudra almumtali'a ay liqayaan toddoba sabuul oo maarag ay liqayaan kuwan qalqalalan ay cunayaan ayaan arkay buuyii يا أيها الملأ اخيارتي الملأ إن بدنا صومرنا أشراف القوم وسادتهم تكود مدحبة أحاوية مدحني أفتوني إي جوابا في رؤياي أنا رؤياي إي جوابا يعني تفسير كيف إي شيء إن كنتم هداتهين تعبرون قوة عبرة أو فسرة للرؤيا الرؤيا قوة مع تفسير كيف قرنا يأتيهين هذا تفسير تفسير كيف تقانان bal ii waramo ii sheega hadalkaas ayuu maaragtay ku yiri weeyaan araada yani maaragtay wuxuu ka dhigay ficil maadi ficil mudaaric ka dhigay laakiin waxaa loo jeedaa waa waa ficil maadi ruyada intuusan hadda sheegin ka hor buu soo arkay marka waxaa la leeyahay waxa mudaarica looga cabiray istixdaaran litilka suurati alcajiiba ru'yadan cajiibka ahi ayuu keensanaya oo wax hadda dhacayoo kale u ka dhigaya waxaan arkayaa buu ma usan oranin inii ra'aytu waxaan arkay oo ru'yada ku arkay ma unan oranin inii araa buu marka ru'yadaas oo aad u cajabta badan suuradda keensigeeda la keensanayo ayuu sidaa u cabiray weeyaan sidaas ayuu u jeedaa inii qaala almaliku boqorkii wuxuu yidhi inii anigu araa waxaan arkaa yani inii ra'aytu adoo yiroo kale waxaan arkay waxaan arkay sabca baqaraat yacni saco oo toddoba ah baan arkay toddoba sacaad baan arkay oo simaanin cayilan oo aad u cayilan wey marka simaan yani maaragtay waxaa la yidhahda waa jamcu samiinin wa samiinatin labada samiin iyo samiinatin baa simaanin lagu jamciya cayilan baan arkaa kuwaasoo ya'kuluhunna ay cunayaan sabcun cijaafun toddoba weyd ahoo taag daran ay cunayaanoo maaragtay caaqa ah ay cunayaan marka cijaaf waxaa la yidhahda ayadana waa jamcu cajfaa cajfaa baa la yidhahdaa midkooda taagta daranay alhaziila midda tacbaanka a la yidhahdaa oo cagsi samiina weeyaan midda cayilka cagsigiisaa loo jeeda weyd ahoo liito weeyaan وسبع سنبلات وأرى وحن أركا أما ورأيت وحن أركي سبع سنبلات يعني ما رأيت السبول له تضبائه وخضر كو عقارا أو جوب أه يعني بان أركي قد انعقد حبها حبتين أي أركاتي أيان أركيوية هي وأخرى يابسات هي تضبك له يابسه لقيه رنجنيه كوي كليته ما رأيت عنيا بان أركيوية يا أيها الملو اخيارتي بقركي بحضل كعدهي تحندي سيئيو مارت كبراء دولته إيو أمرني بولا الله يا أيها الملو اخيارتي أفتوني إي جوابا في رؤياي الرؤية ذي إيجا جوابا رؤيا الآن أركي يعني تعبير كذي تفسير كذي إي والرموية يعني أخبروني بتفسير هذه الرؤيا رؤيا الآن أركي تفسير كذي إي شيء إن كنتم هدئاتيين تعبرون كوا عبروا أو فسروا للرؤيا الرؤيا كوا عبرها ذاته يعني أصل العبارة وحيدا عبارة مركي لها روحية هاي وحال إلى هذا هو مشتقة من عبور النهر وليga marka gudubto oo goyso ayaa laga soo qaatay asal ahaan cibaara marka yiraahdo kaas loo jeeda waxa qoranaysa abartu nahra badi waligiina gudbay marka xeebtiisa gaarto oo jiinka tagto ka baxdo waliga ayaa la oranayaa weeyaan marka waxay marka yaani cibaarada looga dhigay tabiir ru'ya loo leeyahay waxay yiraahdaan fa'abir ru'ya yukhbiru bima yaqulu ilayhi amruha ninka ru'yada cabiraya oo tafsiirinayo waxa weeye yaani wuxuu waramaya oo sheegaya ru'yada waxa ay tahay tafsiirkeedii waxa ku dhamaan doonto uu ka hadlayo marka waa yoolkii buu gaaray sida midna qofku markuu wariga dhinaca ka gudbo dhinaci kale dantuu rabo uu gaaray oo yoolka uu gudbay taasoo kale asal ahaan xagga luqada leeyihiin in kuntum hadaatihiin تعبرون كوا عبرة أو فسروا للرؤيا الرؤيا التأويل كده تفسير كده كوا قرنا يداتي قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قالوا حيرا لي أبغاث أحلام هذه مدا رؤيا من آد أركتي أبغاث أحلام يعني قرو كيس الاسكو خلدي الاسكو دحدري ويان بورنيا وما نحن امغنا مئه بعالمين كو غرانيو بتاويل الاحلام قرو تفسير كيس واحد قفو كو قرو وساوس الشيطان اما حديث النص قال معناه اذا ما نقال نبي ما غرانيو hadalkaas ay yiraahdeen marka أضغاث وحال إلهذا يعني وجمع ضغط ضغط وحال إلهذا حق اللقاء وحال إلهذا كل مختلط من بقل أو حشيش أو غيرهما يعني بقل وحال إلهذا وآد عن طواب سوى قادته أما عوس آد عن طواب سوى قادته سوى قادته كاسا ضغط لله هل عن طواب أصدها سوى كلا يعني واحد قشن إمارة وحال إلهذا عوس يسكون أحضر ayaa diqtiga asal ahaan la yiraahdaa weeyo al-ahlamna waxa la yiraahdaa waa jamcu hulum hulumkana waxa la yiraahdaa ar-ru'ya al-kadhiba allati la haqiqata laha ru'yada beenta oho wax tafsiir oo haqiiqa ay leedahay aanan jirino qarowga aanu naqaano weeyo qofku waa qaroway baa leeyahay wuxuu wuxuu sheegana ma yaqaan marka ninkii ru'yadaas ajiib ka arkay oo la yaab kale oo asaga ka ajabisay ayay waxay ku tilmaameen ru'yadiisii dhammayd inuu qaru yahay yani xadiiu nafsi uu yahay waswaasu shaytaan inuu yahay ayay ku tilmaameen weyaan hadalkaasay sheegeen marka yani abgaatu axlaami idaafadan mid waxa wey waa idaafada ay dhahaan waa tan maaragtay bimacnaa min la yidhaahdo weyaan idaafada oo bimacnaa min la yidhahdo abgaatun min axlaamin adoo yidhoo kale wax la isku khalday wey oo min axlaamin قرويده كميد او قالوا waxay yiraahdeen adghaaf ahlaam hadhihi midani adghaaf ahlaam dababyalo yaani ama qaru kiisa isku isku daray oo isku khalday weeyaan wax macna u leeyahay arinjin wama nahnu annaguna ma idin bitaawiil alahlaam yaani xulumka waxa la yiraahdo oo qarowga ihi tafsiirkiisa bicaalimiina kuwa garanaya ma aanu ihin ma naqaanada yiraahdeen tafsiirka ma naqaan marka nabi ilaahi yuusuf tafsiirkaas marka uu saaro waxaan rabay waa lutfiga ilaahay ka mid tahay shayguna yani cabsigiisa lagu gartaa waa inay sidaa tahayna وقعها مركع سببت او يلاتي waxaan ognahay sida marka quraanka qaabkaas kale uu noo sheegay fi suurat al-baqara ku soo marnay malaa'ikta markuu ilaahay kulmiyay oo rabay aadam sharaftiisa inuu ilaahay muujiyo yaani wuxuu yiri malaa'iktu wuxuu faray inay yaani maartay ashyaa oo ilaahay tusay magacyahooda inay sheegaan baa la amray ii sheega baa magacyadu aadam ilaahay faray malaa'iktii baa loo bandhigay waxaan geedahan iyo waxaan meesha yaalla magacyadooda ii sheega markaasay garan waaye yacni markaasaa aadam la yidhi u sheeg waa tafdiil soo maa inuu fadli leeyahay la tusinaya wacallama aadama alasmaa'a kullaha uma caradahum cala almalaa'ika faqaala anbiuunii biasmaa'i haaulaa'i in kuntum saadiqiin qaaluu subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana innaka anta alcaliimu alxakiim markaasaa la qaala ya aadamu anbiuhum biasmaa'ihim markaasuu aadam tiriyey kaaikaaikaaikaa layidhahda fadligiisa ilaahay muujiyey ru'yadaana nabiyullaahi yuusuf ayuu ilaahay fadligiisa ku muujinay wakadalika waxaa la mida nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaamaha markii la tago fadligiisa buu ilaahay muujinaya inuu yahay maaragtay afdalu lambiyaa'i wa ashrafuhum inuu yahay yani maaragtay kan ugu sharafta badan ugu qiimaha badan inuu yahay ayuu muujin markii maxsharka la iskugu yimaado qiyaamaha oo ummadoo dhan ay dhib fara badan ay la kulmaan ayay aadam u tegayaan waa ka cudur daaranaya waxay u tegayaan maaragtay nuuxay u tegayaan waa ka cudur daaranaya nabiyullaahi ibraahiimay u tegayaan waa ka cudur daaranaya nabiyullaahi muuse u imaanaya waa ka cudur daaranaya nabiyullaahi ciise u imaanaya waa ka cudur daaranaya marka dambe ayay nabiyullaahi maxamed u tegayaan markaasuu nabigeena marka odhanaya ana laha ana laha markaasuu maaragtay sujuud la dhici waa maaragtay midda allah uu ku tilmaamay shafaacatu alcudma yani maaragtay allah qur-aanka ku tilmaamay almaqaamu almaxmuud uu ku tilmaamay weeyaan maqaamkaasa ilaahay usoo saari doonaa keligii markaasuu ilaahay markuu u sujuudo oo rabbi baryo markaa kabacdi baa laga shafaaco aqbalaya markaasaa dadkii sidaa loo kala dareerinaya marka ilaahay markuu rabo qofka allah fadligiisa inuu muujiyo wuxuu muujinaya saw dooma u muujiya marka ummaddu ka caajisto ayaa isaga la siiyaa marka ru'yada markay nimankan ku tilmaameen adqaasu axlaamin ayuu ilaahay nabiyullaahi maaragtay yuusuf ayuu ku karaameynaya wey wa qaala wuxuu yidhi alladii kii najaa badbaaday oo minhumaa labada wiil ka mid ahaa waddakara waalxaalu iddakara oo xusuustay bacda ummatin muddo dabadeed oo xusuustay waqti dabadeed oo xusuustay ayuu wuxuu yidhi ana unabbi'ukum ana aniga ayaa unabbi'ukum idiin warrami bita'wiilihi ru'yadaan tafsiirkeeda anaa idiin sheegaye fa arsiluunii aniga idira aniga idira buu yidhi anaa idiin warramaye marka horaan u soo marnay lafdiga umma la yidhaahdo fii suurati huud ayaan ku soo marnay macnihiisa macnaheeda horaan ku soo marnay in loo jeedo macaani fara badan ay yeelato halkan marka waxa weeye yani umma waa bimacnaa azaman ayaa loo jeedaa yani maaragtay waqti baa loo jeedaa alwaqtu walxiinu walzaman ayaa la yidhaahdaa weya sida walain akharna canhum alcadaaba ilaa ummatin macduuda layaquulunna maa yaxbisu aayadda markaan soo marayna ayaanu soo sharaxnay weya marka ninkaas ayaa wuxuu yidhi anaa idiin warramaye idira khitaabka marka ana unabbi'ukum waxay leeyihiin culammadu wuxuu la hadlay waa boqorka maadaama ninkii boqorka ahaa nin weyn uu yahay iyuu bilafdi tacdiim kula hadlaya cidda uu leeyahay idir oo uu jamcinaayo waxa waye waa weyneyn oo weyneynayo way yidhahdaan waxay kaloo yidhahdaan maya asaga iyo dadkii la jooga meligii oo tafsiirkii garan weyey dhammaantood odayaashii la joogay ayuu hadalka sidaa ku leeyay saasaa loo jamcinaya wa qaala wuxuu yidhi alladii ninkii wiilkii najaa badbaaday minhumaa labadii wiil ka mid ahaa oo xabsiga nabiyullahi yuusuf kula jiro fariinta uu soo fartay wadakara bacda ummatin walxaalu idakara bacda ummatin muddo dabadeed uu xusuustay yacni waqti kabacdi buu xusuustay weeyaan ila shaydaanba inuu halmaamsiiyaan soo sheegay muddo kadib buu marka xusuustay wuxuu yidhi ana unabbi'ukum anaa idiin warrami bita'wiilihi tafsiirka ru'yada anaa idiin warramiye fa arsiluunii aniga idira marka waa la diray yuusuf uu u tegey yuusuf markuu u tegey buu marka su-aashii weydiiyey taa unbaa laga soo qabanaya marka yuusufu ayuha sidiiqu aftinaa fii sabci baqaraatin simaanin يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يعني عبارة سنة أحي أي أغشر حيوية يوسف يا يوسف منك وحاضح يلا دري وساقي أهاي ملك أشقين خادمك هو أي هذا القرآن يوسف يا يوسف يوسف أيها الصديق ربضنه يو كي رمت بدنايو أفتنا نو جواب oo nooga jawaab tafsiirkeeda nasii fi sab'i baqaraat yaani tadra sa'at oo simaan ayilan ayilan oo yaakuluhunna ay cunayan sab'un tadra oo ijaafun aaqa oo wayda ay cunayan bal jawaabteeda nasii iyo wasab'i sumbulaat wa fi sab'i sumbulaat tadra sabul oo khudrin cagaaran oo maartay doogdoog ah xabadoodii ay bislaatay iyo wa ukhra kuwa kale sanaabil yaani maartay ee sabuulad kale oo yaani saakan qalqalalano ayagana sabuulada kale liqayo jawaabtoodii nasiib la'anni waxaan mudanahay arji'u inaan laabto ila naasi dadkii soo diray boqorkii iyo malaa'isi inaan u noqdo qofka la'allahum ayaguna waxay mudayiin yaclamuuna tafsiirka aad isiisa markaan kula noqdo inay ogaadaan ayay mudan yihiin yacni tafsiirka ru'yadan ay leedahay inay ogaadaan oo markaas yacni waxay keensanaysa ay ku dhaqmaan ama inay ogaadaan fadligaada inay ogaadaan mansiladaada iyo darajada aad leedahay yacni fannigan oo tacbiiru ru'ya aad ku leedahay inay ogaadaan darteed ayaan maaragtay yacni maaragtay saas darteed buu leeyahay ayaan mudanahay weeyaan marka as-siddiq uu ka cabiro siddiq siddiq waxa la yiraahdaa waa kathiru sidq way qofka aad runtiisu ay badan tahay ayaa siddiq wasanka faciil la yiraahdo min amthilat al-mubarakah kamida ayaa loo isticmaala qofka aad u runta badan oo been baa sheegaynin marka muxuu siddiq ugu tilmaamay wuxuu waxay mufassiriintu leeyihiin inuu wuxuu sheegayay ay run tahay ayuu ogaadayo ru'yadii oo asaga xasiga ku jira asaga iyo saaxibkii ay arkeen siday ahayd inay u dhacday buu arkay asna uu boqorkii ku noqday shaqadiisa uu ku laabtay nin saaxibkiisna la dilay oo sidii uu yuusuf u sheegay weliba aan la asturin oo aan yacni maaragtay maxaa la yidhaahdaa qabri aan la gelinin ashhaadii iyo shimbirta ay cuntay buu arkay marka sidiibuu marka maadaama runtii ay muuqatay ayuu hadalka sidaa u oranayaa weeye yuusufu yaa yuusufu yuusufu يوسف أيها الصديق كن بدنه يو أفتنا نوجوا في سبع بقرات ثمان تضبسع أو عيلا أو يأكلهن أي عنيا سبع عجاف تضبسع هذا ويد أي عنيا إيه وسبع سنبلات وفي سبع سنبلات تضبس سبول أو قدر دوق دوق أو عقارا وأخرى سبولك عليه oo yaabisaatin maaragtay qallalan toddobadaas cagaaran cunayo yacni maaragtay nooga warran weeyaan bal taa ii sheeg lacallii waxaan mudanahay arjicu ila annaasi dadka inaan u noqdo oon tafsiirka aada isiisay iyo ta'wiilkaada inaan ula laabta baan mudanahay oo aan boqorka xaggiisa tago lacallahum ayaga markaan tafsiirka u sheegana waxay mudan yihiin yaclamuuna inay gartaan mansiladaada iyo darajadaada oo marka adiga maaragtay xabsiga ay ka soo daayaan ayaa maaragtay yaani arinta ay mudan yihiin buu oranaya way nabi allah yusuf markii loo bandhigay ninkii jawaabtii si sahlan buu u siiyay yaani wuxuu shuruud ku xiray ma jirin sidaas baana la rabaayo qofka markii cilmi lagu weydiisto iyo khayr waxaa taqaan ina si sahlan oo raqiisa adadka ku siisa baa la rabaa oodan ku dhibin maaragtay wixii adiga adadka ku dhaanto nabiylaahi yuusuf marka wuu u fasiray riyadii marka wuxuu ku fasiray wuxuu ku sheegay toddobada sacaad ee buurbuuran iyo toddobada sabuul ee cagaaran oo dooga ahoo bisil wuxuu ku fasiray toddoba sano oo isdaba joog ah oo barwaaqo ay helayaan oo u soo hormarayso toddobada sacaad ee caafada ihi iyo toddobada sabuul ee qallalan toddoba sano oo abaara oo toddobadaa barwaaqada ka dambayso ayadana daa'im oo isdaba joogto inay tahay buu ku sheegay markuu taa fasiray oo u sheegay ayuu taladiisana raacinayay wuxuu leeyahay toddobada sano ee barwaaqada oo idiin imaan doontaa toddobadaa sanad walba wixii aad beerataan oo dhulka idinkaga soo baxaa shay walba sabuulkiisii asagoo ku jiro bakaar gashta oo maaragtay dhulkii ku khagnada geliya yacni ilaashada ilaa in yar ood cuntaan mooye wax yar ka cuna inta kala xareeya hala ilaaliyo toddobadaa sano ee abaarta ihi si aad ugu moodaan toddobadan sano wixii aad beerateen aada ugu moodaan ood maaragtay aad quud uga dhigataan leanna toddobadaa sano abaarta ihi mir ay dhulka ku abuurtaan oo usoo baxaysa lama arko wax usoo baxaya ma laha mir u go-ayso ma jirto waxay helayaan lama arko sidaa darteed inay toddobadan sano ay dhigtaan si toddobadaa sanoo dambe ay ugu moodaan markii toddobadaas dambe abaartaa i dhammaato sanad kala imaan doona buu leeyahay waa waxayna ayagu weydiisan ayuu ugu sii daraya oo dadka la roobayn doono yacni maaragta waxay miiran jireen ay miiranayaan ayay la kulmi doonaan wy marka taladaasuu siiyey wey qaala nabiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi tasracuuna waad abuuranaysaan sabca siniina toddoba sano ayaa da'ban yacni si intabajoog ah ayaad maaragtay u abuuranaysaa toddoba sano barwaaqo ah ayaad abuuran doontaa famaa xasadtum wixii aad goosataan ood beerihiinna ka goosataan iyo sarcigii oo miro ahi fadaruuhu uga taga shaygaasi shayga aada goosateen fii sumbulihi sabuulkiisa isagoo ku yaallo dhexdiisa uga taga yacni sabuulka laftiisa ha ka fiiqinina yaan laga fiiqin sabuulka isagoo ku yaalla uga taga buu leeyahy ilaa qaliilan in yar mooye oo mimaa kii ka mid a ta'kuluuna aada cunaysaan wax yar ood cuntaan yacni maaragtay saasoo kale yacni maaragtay waxa weeyaan intaas mooye inta kaleeto sabuulkeeda iyadoo ku jirtahay dhigta oo maaragtay yacni kaydsada weeyaan uma markaa ka bacdi ya'tii waxaa imaanayo min bacdi daalika sanadaha barwaaqada ahee toddobada isdabajoogga dabadeed gadaasheeda sabcun toddobo toddoba sano ayaa imaanaya toddobadaasoo shidaadun kuwa ad adag oo dadka ku adag yacni abaar aha loo jeeda abaar ah ayaa imaanaya toddobadaasoo ya'kulna cunayo min ya'kulna cunayo maa qad maa qaddamtum wixii aad hormariseen lahunna ayaga aada u hormariseen cunayo wixii aada u hormariseen ayay cunayaan ya'kulna maa qaddamtum lahunna yacni waxaa u hormariseen wuxuu u jeeda wixii aada u kaydiseen ayay cunayaan weeyaan ilaa qaliilan in yar mooye oo mimaa kii ka mid a tuxsinuuna aad xabisteenoo aad abuurkii iyo inaad beeraha ku abuurataan in yaro ugu tala gasheen mooye inta kale yacni waxa weeye sannadahaas abaartaa cunayo o eber ka dhigayo weeyaan uma intaa dabadeed ya'tii waxaa imaanayo min bacdi daalika toddobadaa sanoo abaartaa gadaasheeda waxaa ka dabamari doono caamun sanad baa ka dabamari doono sanadkaasoo yuqaafu nnaasu dadka loo roobayn doono fiihi sanadka dhexdiisa wayacsiruuna ay miiran doonaan khamradoodii iyo zaydkoodii iyo maxaa la zaytuunkoodii iyo sisintoodii waxay doonaan fiihi sanadka dhexdiisa ay miiran doonaan sanadkaas ayaa oo barwaaqada ah ayaa toddobadan sano ka dambayn doono wey marka tafsiirkaas ayuu nabiyullaahi yacni yuusuf ayuu saaray arrinkan oo qaala tasracuuna sabca siniina uu leeyahay waa bimacna alkhabara loo sheegay laakiin culammadu waxay leeyihiin waa bimacna alamri bay qabtaan amar uu amraya tasracuuna sabca siniinada wuxuu u jeeda isracuu sabca siniin toddobadaa barwaaqada yaynan idin dhaafine wax abuurta waxa la abuurto amar wey saasuu siinaya toddobadaa sano sanad walba kulligii waa inaad wax abuurataan saasoo kale buu leeyahy markaad abuurtaanna wuxuu yidhi fadaruuhu fii sumbulihi yani famaa xasadtum fadaruuhu fii sumbulihi sanad kasta markaad goosataan wixii aad goosataan midhaha uga taga iyada oo sabuulkii ay ku yaalaan laanna waxay leeyihiin culummadu yacni in midhaha oo sabuulka ku yaallaa looga tagaayo waxa weeye liyakuuna abqaa lahu wa abcad can israaci alfasaadi in sabuulka laga midhaha laga laga fujiyo oo laga saaraa laga bixiyo iyo in loo daayo oo sidaa lagu kaydiyaa waxa fasaadkeedu ou baaqi ou fasaadkiisa ou degdeg badan yahay markii midhaha laga daadiyo oo laga saaro wey laakiin markuu sabuulka ku jiraa waa baaqi bal waxay leeyihiin yani maaragtay culamadan hadda cilmulxadiidkan hadda ay ku sheegaan allah nabiyulaahi maxamedo waagaa joogoon deer waxba ka aqooninoo dhulka ad hayseenoo qaxdaa maaragtay maka ah joogay wada dhagaxa ku noolaa ayuu rabbi maarata qur-aankan kusoo dejiyey yani waxaa garanaysa qur-aanka inuu kalaamullahi yahay waagaas ayay hadda cilmulxadiidka waxay leeyihiin yani waxaa la ogaaday sabuulka markii la gooyo haddii midhaha laga saaro iyo haddii loo daayo in uu nafcigooda xataa khididii ku jiray cunada nafcigii waxtarkii ku jiray xataa inuu u baaqi noqonayo sabuulka markii loo daayo inuu baaqi noqonayo baa la ogaaday bay leeyihin yani saasuu odhanaya sabuulka markaasuu nafci badan yahay fasaadka iyo iyo hallaabiduna yani maaragtay waxaa wuxuu hallaadi ogyahay markii midhaha laga saaro laakiin haddaan laga saarina sabuulka uu ku dhegan yahay ma fasaado dhaqso uma hallaabo saasay leeyihiin wey marka sidaasuu u jeedaa nabiyulaahi yuusuf amarkaasuu siin waa tawjiihaad wey qaala wuxuu yidhi tasracuuna waad abuuranaysaan bimacnaa isracuu abuurta weeyaan sabca siniina toddoba sano ayaad abuuranaysaan da'ban ay mutawaaliyatan mutataabica mid israacraacsan ayadoo ah marka da'bantaanna masdar ka dhigno in maaragta la sifeeyo toddobadaa sanoo da'ban la yidhaahdo ay daa'ibatin isdaba taaganoo isdaba joogto mutataabic israacraacsan ayaad abuuranaysaan famaa xasadtum wixii aad goosataan oo min tilka zuruuci midhahaas ka mida beertaas aad goosateen iyo fadaruuhu uga taga shaygaasi fii sumbulihi mirihiisa dhexdiisa uga taga si aysan dhaqso idinkaga hallaabin uusan idinkaga fasaadin miraha dhexdeeda isagoo ku jira uga tago weyaan ilaa qaliilan in yar mooye oo mimaa ta'kuluun waxaad cunaysaan waxaad cunaysaan yani waxay waad waad ka baxsan kartaa firi mirihii sabuulka waad ka saari kartaan weeyaan intaad cunaysaan macnaheedu waxa weeye inta badan kaydsada wax yarna ka cuna toddobadaa sano wixii aad beerataan si toddobada sanoo dambe soo socota aada ugu moodaan uma ya'tii waxaa imaani min bacdi daalika markaa dabadeed toddobadaa sano oo abaarta ihi gadaasheeda waxaa imaanaya sabcun toddobo yani waxaa loo jeedaa sabca siniina toddoba sano ayaa imaani oo shidaadun kuwa culculus ahoo adag wey yani waxaa loo jeedaa yascubu amruha cala annaas waa abaar wey sabca mujdibaat baa loo jeedaa toddoba sano oo abaara ayaa imaan doonto oo aad u dhib badan weeyaan dadkana ku adkaan doonto toddobadaasoo ya'kulna cunayo maa qaddamtum lahunna wixii idinka aad u hormariseen ood u kaydiseen ayay cunayaan hadda fiiri toddobadii sanoo abaarta ahayd baa waxaa laga dhigay inay wixii waxay abuurteen inay cunayaan laga dhigay macnaheedu ma aha saas waxa wax cunaya waa dadka wey dadkaa cunaya laakiin toddobada sano dhexdeeda ayay cunayaan waxay toddobadii horeoo barwaaqada kaydsadeen bay toddobada sanoo soo socotaa ayay cunayaan marka in abaartii lafteedii inay cuntabaa laga dhigay waa usluub carabiyo fasiixa weeyaan oo la yaqaano wey carabtu waxay tidhahdaa maalan yani hadda waxaa loo jeedaa yani waa baabka ay dhahaan qofku markuu soom badan yahay oo aad uu soomo oo qof maalin walbaba sooman yahay ama habeenkii oo dhan uu cibaadaysto tahajud iyo maaragta uu ku jiro salaatuleyl uu taagan yahay baa waxaa la yidhahdaa fulaanun yani nahaaruhu saa'ima maalintiisaa sooman maalin miyaa sooman maalin ma soomto laakiin waxaa soomay fulaana maalinka dhexdiisa soomay ama waxaa leeyahay leyluhu qaa'imun habeenkiisi mid taagan wey habeenkuma taagna isagaa dhex taagan wey marka yani waxa waa isnaadu lakli ila siniin waxa min baabi nahaaruhu saa'imay dhaha qaabkaas oo kale wey maahana yani abaartu wax ma cunine dadkeedaa cunaya idinkaa cunaysaan baa loo jeedaa weya ya'kulna toddobadaa sanoo ya'kulna cunayo maa qaddamtum lahunna wixii aada hormariseen ilaa qaliilan in yar mooye oo mima kii ka mid ah tuxsinuuna aad xabisateen ood ilaaliseen oo kaydsateen maxaa u kaydsateen yani waxaad u kaydsateen liajli albadri waziraaca inaad abuur ka dhigataan xoogaa yaro abuura oo sanadka barwaaqada aad abuurataan unbaa idiin haray inta kaleet waxaad cunteen iyuu noqonayaa maaragtay waxaad cunteen bay noqonayaan wey uma yatii waxaa imaanay intaa min bacdi dalika toddobadaa sano abaartaa dabadeed waxaa imaan doono caamun sanad baa imaan fiihi dhexdiisa yuqaafu nnaasu dadka loo roobaynayo roob ilaahay oo siinayo yacni alkhawf waxaa la yidhaahdaa almatar baa loo jeedaa yacni fiihi takfiru lamtaar roobkii ayaa badanaya baa loo jeeda waa bishaaro oo nabiyullaahi yuusuf ou dadki siinayo weyaan bishaaro ugu bishaaraynayo wey waa la roobay macnahaas culammada way ku fasiraan waxaa kaloo la yidhaahdaa halkan yugaasuda min aligaasa in laga keeno yani uma yaatii min bacdi dalika toddobadaa sano oo abaartaa gadaasheeda waxaa imaan doono caamun sanad oo fiihi dhexdiisa yugaasu nnaasu dadka loo gargaari doono oo maaragtay la badbaadin doono yani maaragtay yani wax dhibaatada ay ku sugan yihiin laga badbaadin doonana waa la yidhahdaa maxaa yeele waxaa la yidhahda hadaad tiraadid waxaa laga soo qaatay leeyihiin min istakadtu fulanan fa akaafani hebel baan gargaar weydiisto waa ii gargaaro waa i koriyey dhibaatadii i haysatay dhibaatadii haysto iga qaaday weyaan wa fiihi marka labada macnoba laba macno wanaagsan kii aad ku fasirtoba inqaadka laftiisa iyo badbaadintu waa barwaaqayn ilaahay uu siiyo ama cadli ay helaan weyaan wa fiihi sanadkaas dhexdiisa ayay yacsiruuna ay miiranayaan alashyaa alatii tucsab wax alla wixii la maroojiyo oo la miiro ayay maalintaas miiran doonaan sida khamrada oo kaleeto ayay cinabkii ka miiran doonaan sida zaytuunkaoo kale ayay saliidan zaytuunka la yidhahdo si zaytuunka u baxo ayay miiran doonaan sida sisinta oo kale ayay duhnigii iyo waxay iidaanka ka dhigan lahaayeen saliidii wax lamida ay ka samaysanayaan weya marka waa sanad yani maaragtay barwaaqo badan ay la kulmayaan cabdullahi ibni cabbaas oo kale wuxuu leeyahay fiihi yaxlubuun maalinkaasa xoolahooda intay u cayilaan ayay lisayaano yani maaragtay xoolihii caanahoodii bay helayaan wey taasoo kale ku fasiray macnaha waxaa loo jeedaa yani sanadkaas waxa weeye yakturu fiihi alkhayru waalnaciim nicmada iyo khayrka dhexdiisa ku badanaya weyaan wa qaala almaliku i'tuunii bihi فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن ninkii marka hadalka xadafa iskaga jiro waxbaa ka go-an jawaabtii markuu tafsiirkii siiyey oo ru'yadu u fasiray yuusuf ayuu wuxuu ula noqday boqorkii boqorkii markuu ula tegey ru'yadiina uu siday ahayd ugu sheegay tafsiirkii uu yuusuf bixiyo u arkay way cajabisay tafsiirkii wey sababtaas buu marka wuxuu ku yidhi ninkaas halla iigu yeero xabsigaa laga soo saara halii keeno wa qaala almeliku boqorkii ayaa wuxuu yidhi waa meliku misra i'tuunii iila imaadoo ii keena bihi yuusuf ii keena ninka tafsiirkan ru'yadan sameeyo xabsiga ku jira ka soo saaro ii keena ninkii waa baxay waa la diray ama ciidankiisa ha noqdo ama ninkii ha noqdo dad buu dirsaday yuusufaa marka loo tegey yuusuf marka sabirkiisa ayay maaragtay tusinaysaa aayaddan qaybteeda dambe falamaa jaa'ahu rasuulu qaala irjic ilaa rabbika fas'alhu maa baalu niswati allatii qatacna aydiyahun ina rabbi bikaydihinna caliim nabiyllaahi yuusuf markii nimankii u tageen oo soo bax boqorkaa kuu yeeraya xabsigana ha lagaa saara la yidhi horay kama ajiibin horay kama raacin su-aaluu marka weydiiyey falamaa jaa'ahu yuusuf markuu u yimid alrasuulu kii la soo diray oo boqorka xaggiisa laga soo diray inuu yuusuf xabsiga ka saaraayo ayuu qaala yuusuf wuxuu yidhi irjic noqo miyahow aniga laiisoo kaa diray ilaa rabbika meligaadii boqorkaadi sayidkaadii u laabo fas'alhu waxaad weydiisaa ila sababkii lagu xira waxay ahayd inuu yuusuf muntaham yaha la rabi in laga dhigo inuu asaga zinada gabadha ka raagsay ayay rabeen inay ka dhigaan sidaasaa loo soo xiray marka inuu isberi yeela buu rabaa fas'alku weydii boqorkii waxaad weydiisaa maa baalu niswati haweenka xaalkoodu muxuu yahay haweenkii xaalkoodu muxuu yahay allaatii haweenkii qatacna sarsaray aydiyahunna farahooda sarsaray markaan aniga la joogay intay arkeen farahooda sarsanayay sha'nigooda iyo xaalkoodu muxuu ahaa balkaa weydii wey ina rabbii aniga rabbigayga caliimun allihii og wey bikaydihinna xagartooda iyo makriga ila rabaan rabbi waa ogyo wuu ka warqabaaye bal boqorkii ha la weydiiyo allah wuu ka warqabaa ee bal boqorka ha weydiiye arrintan haa bal maaragtay yani haweenka ha su-aalo buy marka nabiyulaahi yuusuf yani waxay tusini deganaantiisa iyo sabirkiisa bay tusinaysaa wey walidaalika ayaa xadiid imaamu axmed fii musnadihi uu ku warinaayo wakadalika imaamu albukhaari imaamu muslim fii saxiixayhima ay ku warinayaan can abi hurayrata radia allahu canhu wuxuu leeyahay abu hurayra qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigeenna wuxuu yidhi walow labidtu fi sijni maa labisa yuusufu la ajabtu daaci yani sabirka yuusuf uu ka sheekaynaya waa iga sabir badnaa buu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii yuusuf inta uu xabsiga ku nagaaday aniga aan xabsi ku jiri lahaa toddoba sano ninkii ii yimaado ka soo baxay yidhahda waaba ajiibi lahaa yidhi waa raaci lahaa laakiin yuusuf ma yeelin buu yidhi maaragtay yani nin aad u sabir badan buu ahaa weeyaan aad u dulqaad badan marka mas'aladan uu su'aalay ou leeyahay yacni sha'niga dumarkaa sababta laygu soo xiray weliba wuu iska caam yeelay dhahaan sababta imra'atulcasiiz waaye haweenka doontay faaxishada ka raadisay mu'aamarada iyo makriga naagaha inay gacantooda jarjaraan ayadaa samaysay marka waxay leeyihiin wuxuu magaceeda u tasriixin waaye u sheegi waaye yacni adaban waxtiraaman lilcasiizi ninka gurigiisa uu ku soo koray oo casiizu misra ah oo maaragtay uu joogay inuu maaragtay aadaab ahaan iyo ixtiraam xurmaynayo darteed buu naagtiisa magaceeda u sheegi waaye ma uunan sheegin ma uusan oranin naagtii aniga zimada iga raadisay sababteedna la ii soo xiray ha weydiiye ma uusan oranin laakiin haweenkiibuu caam yeelay hadalkaasaasii leeyahy marka waa aadaab wanaagsan w aadaab aad iyo aad u fiican weeyaan wa qaala almeliku boqorkii wuxuu yidhi i'tuunii bihi ninka tafsiirka ru'yadaa sameeyey oo yuusufa ii keen falamaa jaa'ahu markuu u yimid yuusuf alrasuulu ninkii la soo diray boqorka xaggiisa laga soo diray qaala wuxuu yidhi yuusuf irjic laabaniyaho rasuulka ii ilaa rabbika ninkii ku soo diro sayidkaadii ahaa u noqo fas'alhu waxaad weydiisaa maa baalu niswati haweenkii xaalkoodii iyo sha'nigoodii muxuu ahaa allaatii haweenkii qatacna googooyey ama sarsaray qadciga macnihiisa waa inuusan ahayn fartoo la gooyo hora u soo marnay aydiyahunna gacmahooda sarsaray kuwaas xaalkooda balweydii weye ina rabbii aniga macbuudkayga oo allah ah caliimun allihii og wey bikaydihim ay bisaniicihim xumidaan ay sameeyeen i mu'aamarada allah waa ogyahe bal ayagana boqorkii ha su'aala arrintaas wey boqorkii marka dumarkiibuu iskugu yeeray waana la hadlay qaala markaasu wuxuu ku yidhi maa khatbukunna haweenkiibuu soo kulmiyey ay ka mid tahay imra'atulcasiisna ay ku jirto maa khatbukunna yacni sha'nigiinna iyo xaalkiinnu muxuu yahay id wakti raawadtunna aad doonteen yuusufa yuusuf aad doonteen can nafsihi naftiisa aad ka doonteen muraadka iyo danta aad lahaydeen maxay ahayd markaad yuusuf naftiisa ka doonaysay hadalkaas u jeediy ayada lafteeda hadalkaan usluub oo degan oo aadaab iyo xushmo iyo ixtiraam uu ku jiro iyo ceebtoona maaragtay la faaqfaaqidin ayuu boqorkii laftiisa ku hadlay haweenkaan ma aynan doonin yuusuf naftiisa kama aynan doonin hal haweenaad doontay sidaa darteed buu marka u camimay kulligood ou leeyahay si ceebteeda haweentan keligeed oo u qariyo ayuu dadkii oo dhan la khitaabay wixii meesha joogay maa khatbukunna sha'nigiinnu muxuu yahay lianna alkhatbu waxaa la yidhahdaa yacni alsha'nu alcadiimu baa la yidhaahdaa sha'niga oo aad iyo aad u weyn oo in la sheego oo qofkii sameeyey lagula khitaabo astaahilo mutaystay ayaa la yidhaahdaa weeyaan maa khatbukunna sha'nigiinna iyo muraadkiinna iyo xalkiinnu waa maxay id wakti raawadtunna aad doonteen yuusufa yuusuf aad doonteen can nafsihi naftiisa aad ka doonteen oo zine aad ka raadiseen muxuu ahaa arrinkiinnu iyo xaalkiinnu muxuu ahaa qaar culammada ka mid waxay leeyihiin kitaabka laftiisa haddii sidaa la yidhaahdo way noqon kartaayo haweenkii maadaama ay amreen markay haweenka kulmisay inuu ateeco yuusuf yacni sayidadiisa waxa ay wadatay iyo muraadkeeda inuu u yeelo waa lagula khitaabi karaa bay leeyihin maaragtay ee ayada keligeed ma ah qulna haweenkii way jawaabeen qulna waxay yidhaahdeen حاشا لله أي تنزيها لله الله با نسخان وضب كهف نادي أما معاذ الله إلهي با مارك مجنجل كيسي وعن كاسوك حاشا لله تنزيها لله نسخان وضب إلهي لقهفه يعني أيا مارك رب أسقنا كيه ما علمنا مؤغي عليه يوسف من سوء وحمئة كما أغن بيليه يعني شيء سيء أهرهم حالكيس أو أسيق الله نسبيه لا من قليل ولا كثير مد يبي مد وين منكم أؤمن بين وحبا يحير منكم أؤمن وين هذا كاسي هوانك ولا قران يعني وحي قران يوسف إنه بريه من حمان دوني ولقدته مبا إنه سنهي لأن السوء وحال إلى هذا الخيانة والميل إلى الزنا بعد الوجيرة وخيانة وقف خيانة ليمان maxay gurigii oo ku soo koray oo ku weynaado ku barbaaray naagtii joogtay hadduu ninkeedii inuu u daba maro oo damco waa khiyaano wey marka khiyaano kuma ogin bay leeyihin iyo zino loo leexday midna kuma aanan ogin bay leeyihin maa calimna calayhi min suu markay haweenkii intaa qireen baa haweenkii talabtay imra'atu alcasiiz ayaa hadlayso qaalat imra'atu alcasiizi ninkii casiizu misra ahaa oo wasiir ka ahaa haweenaydiisii xaaskii uu qabay baa waxay tidhi al'aana haddadan la joogo ayuu xasxasa alxaqu xaqi ou daahiray ou muuqday yacni ay dahara watabayana alxaqu xaqii baa muuqday oo bannaanka yimid wey ana aniga raawadtuhu doonay yuusuf anaa doonay can nafsii naftiisa anaa ka doonay asagoo ima doonine anaa naftiisa ka doonay وإنه يوسفنا لمن الصادقين قوة رمت الشيقي أيو كمدها مركن أو يري هي راودتني عن نفسي أيضا نفسي إذا قدرت مركو يري رمبو كشيقي بإليه ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ولهذا لك خويني ذي باورد ذلك اعتراف كات إقرسدات إن أن أني دونست لهاي يوسف أوسان لهاي أيها فعلت سميه ويا محانو سميه ليعلم inuu ogaado ninkaygii ay zawjii waay yacni casiiskii baa loo jeeda liyaclama inuu ogaado ninkii aniga iqabay iyay leedahay annii aniga lam aqunhu ninkaygii inaanan khiyaanin bilkaybi asaga oo ah maqnaan ku sugan yacni inaanan khiyaanin inuu ogaado yacni fii xaali haybatii ama xaala xaala kownihi haa'iban mid maqan isagoo ah inaanan khiyaanin inuu ogaado taasaan u yeelay bay leedahay marka ninkii ma khiyaanino zino kuma aanan dhicine mujarad waxa weeye alhamu waalmaylu ila zina baa la imid walmuraawada doonisaan doonay laakiin wiilkii waa dowrsanaaday ficil zinahun sameeyena lama arko wey marka anig laakiin waxaan qirayaa inaan doonay oo wiilkaan raadiyey baan qiraya arrintan waxaan u caddaynayaana waxa waye ninkaygii inuu ogaado inaanan faaxisho samaynin inuu ogaado ma rabaa wey iyo wa anna allaha alle laa yahdi inuusan hanuuninin kayda alkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta ah oo khiyaanada la yimaadaan yacni kaydkooda iyo hagartooda inuusan mid toosiyo oo sadaad iyo yacni maaragta sugo uusan ka dhigin hidaayada waxaa loo jeedaa waa altathbiitu waasadaadu waalrida inuu rabbi ka raadi noqdo ilahay kama raadi noqonayo qof khaa'ina khiyaanadiisa ilaahay raadi kama noqonayo hagarta uu doonayo ma toosinayo mana sawaabinayo mana u fulayso weeyaan wamaa ubari'u nafsii naftayda ma bariyeelayo yacni naftaydana ma bariyeelayo maxaa yeelay ina annafsa naftii la ammaaratun mid farid badan weeye bisuu'i xumiday farid badan tahay marka haweenta hadalkaa wadato aniga naftaydana ma bariyeelaayo maxaa yeelay naftu waa alammaara bisuu dadka waxay fartaa xumiday fartaa xumida ugu sheekaysaa sidaas bay amartaa weeyaan saaxibkeeday fartaa ilaa maa raxima rabbi ay ilaa man raxima rabbi qofkuu rabbigayga u naxariista mooye allah uga naxariista inay naftiisa xumi farta mooye dadka intiisa kale naftooda xumida unbay faraysaa weeyaan ina rabbii aniga rabbigaygu hafuurun allihii dhaafid badan weeye weliba hadda oo qofkii toobo keena u dhaafid badan raxiimu naxariisto weeyaan allah subxaanau watacaala marka yani hadalkan oo yani maaragtay halkaa laga soo bilaabo qaalat imra'at alcasiizi xasxas alxaq al'aana xasxas alxaqu ilaa meesha aan ka soo gaarno waa hadalka haweenta ay wadata weeyaan macnahaas hadda aan ku fasirinay dalika liyaclama anii lam akunhu bilgaybi da in ninka loo celiyaa waa macno wanaagsan wey in haweenta inay hadalka wadata laga dhigana wuu jiraa waxaa kaloo loo celiyaa daalika arinkaas kiritaankaasi waxa weye waan sameeyey facaltu daalika weyaan liyaclama inuu ogaado yuusuf in yani yaclamadan faacilkeedana yuusuf waa laga dhigi karaa daa zawjkii baan ka dhigay yuusuf waa laga dhigi karaa liyaclama yuusuf inuu ogaado annii lam aqulhu bilkayri inaanan khiyaaninoo been iyo waxaan jirin iyo iftiro inaan ka sheego asagoo iga maqan inaanan been ka sheegin darteed ayaan arrintaan u qiranayaa weya iyo wa ana allaha laa yahdi lkayda alkhaa'iniin marka wamaa ubari'u nafsi naftayda kama baryeelayo maxaanan ka baryeelaynin inaan aniga muraawadada lahaa doonista inaan aniga lahaa inaan ku hamiyey inaan albaabada soo xirxirtay inaan ku dadaalay inuu wiilkaan macsida la yimaado nafteeda kama baryeelay waa sameeyey bay leeda intaasoo dhan wey laakiin faaxisha kuma aanan dhicinoo ma aanan samayn wey ina nafsa naftu naftii oo bani aadamka ilaahay ku abuuray la ammaaratun mid farid badan wey bisuuci xumiday fari badan tahay naftu waxay jeceshahay dunuubta iyo faaxishada iyo zinada iyo wax daran oo dhan waa jecesha maxaa yeele nufuusta ilaahay saddex uu qaybiya naf waa tanaayo annafsu alammaaratu bisuu baa la yidhaahdaa waa midda saaxibkeeda xumida dadka farta weeyaan nafna waxaa la yidhahdaa nafsu lawaama xumida markuu qofku ku dhaco nafta dagaasho war maxaasaan u samaysay muxuu ficilkaan kaaga dhacay kelimadan maxaa u tiri naftaada kula dagaalamaysa qofka iimaanka ku jiro wey nafta kale waa midda ilaahay uu ku tilmaamo nafsu lmutma'inna nafta xasiloon oo tawxiidkoodii taacadii iyo khayrkii ku xasishay oo jannada ilaahay maaragtay yaa ayatuha nafsu lmudma'ina irjici ilaa rabbika raadiyatan mardiya ilaah uu leeyahay weeyaan marka saddexdaa nafood wey tan marka aniga ila xidhiirtaa waxay leedahay waa tii alammaaratu bisuu weeyaan nafta waxa lagu waxeeyey yacni maaragtay ilaahay uu ku abuuray weeyaan ilaa man ilaa maa raxima rabbii ilaa man raxima rabbii rabbigayga waxa uu maaragtay qofka u naxariista mooye dadka nafta badankeed xumidaasay ugu sheekaysaa ayay fartaa oy ugu yeertaa dadka weeyaan marka yacni ina rabbii afuurun raxiim ina rabbii aniga rabbigayga afuurun adihii dhaafid badan wey raxiimu naxariisto walidaalika mufasiriintu marka macaaniga macno kalena way sheegaan oo hadalkan waxay ka dhigaan hadal yuusuf oo wato laakiin macnahaas hadda aan marnay oo ibnu kaiirna uu rajaxayo baan maaragtay ku door ku maaragtay ku ekaysanayna maxaa yeelay ibnu kasiir wuxuu leeyahay wa hada alqawl huwa alashhar waalalyaq walansab bi siyaq alqissa yani maaragtay qisada kalaamkan tafsiirkan aan marnay ayaa midka maaragtay mashhuurka ah kuna habboon oo munaasibka u ah weeyaan in qisadan lagu fasiro markaasuu leeyahay weliba tafsiirkan waxaa sheegay waqad xakaahu lmaawardiyu fii tafsiirihi يعني مارت الامام الماوردي اي تفسير كيس ارنتان كو شيغي بول معناها كو فسري بول هو اصلا كسو غوريناي وانتدب لنصره الامام العلامه ابو العباس ابن تيميه رحمه الله waxa uu gargaaray buu leeyahay qowlkaas oo maarta maawardi ku tagay tafsiirka hadda aan marnay weeye sheekh islaam ibn taymiya ayaa arintaasna u gargaaray raximahullah ayaa u gargaaray buu leeyahay culimmadu laakiin qaar kale liyaclama yani dalika liyaclamada waxay ka dhigaan yuusuf marka wuxuu ku radinayaa markuu soo wado yani hadalkaas sidaa marku uu maaragtay oo uga soo sheekeeyo oo leeyahay macnaha sidaasay yidhahdeen saasay yidhaahdeen ayuu hadalgii qowlka yuusuf in lagu fasiro hadalkan hadal yuusuf laga dhigo ayuu radinaya wuxuu leeyahay wlqawlu lwalu wuxuu leeyahay walqawlu lwalu aqwa wa adhar hadalka hore ayaa xoog badan tafsiirka aan marnay in macnaha hadalka yuusuf inuu wato dalika liyaclama anii lam aqulhu bilgayri وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء يوسف وطن إليه ملاكين والد حب ليهي سياقة آيات آيارة السنة يبولية محايا لي وحانا كلام موجنية امرأة العزيزة بقر كالجوكتي يوسف من حبسه مارتي حبسه كجر وليك ما هو نصبعي سامرك هذا كان هو أرن كرا بحضرة الملك سي هذا كان هو أرن كرا ويا حضرة التقديم يتأخير منا ما له سياقات أوين تعيب ديننا ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على محمد